asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu halkan waa golaha laankiisa mid golaha codka shacabka soomaalida caawa marti loogu yahay gudoomiyaha gobolka mudug xasan maxamed khalif xasan maxamed khalif waa waayaarka soomaaliyeed haddana maamulka gobolka mudug madax ka ah ee puntland xasan soo dhawow soomaalida baa ku dhegeysanaysa magacaygu waa dogood codkaaga waxaa qaadi doona wasanada kalaa golaha laankiisa com sagaal news baa qaadi doona puntland shacabka baa qaadi doona puntland of sefer baa qaadi doona haddii ilaha yidhaahdo iyo kuwo kaloo fara badan xasan gobolka hadda adigu madaxda ka tahay hadiyo jeer khallaasa fara badan baa ka dhaca waxaa ugu dambeysay magaalada gudaheeda dhibaatadii ka dhacday islasulaada kan balanta arrintaasi siday u dhacday iyo maanta meesha ay maraysay waxaad ka qabateen ummadda soomaaliyeed ee la weerta baan socon lahay kusoo dhawow dhacdadii ugu dambeysay miyaa ahayd magaalada dhexdeeda ahayd
okay dhacdadii ugu dambeysay waxay dhacday shalay maaha baraad bay dhacday waxaana dagaal baa ka dhacay waxaana lagu diriray bakhaar buu maaragtay ganacsatada dhexdeeda buu ka dhacay bakhaar baa laysku qabtay adigu dagaalkaasaa dhacay dagaalkiina waa joogsaday hadda oo waan waan baan ku jirnaa shalayta waa jirnay oo waxaan xabadii in la joojiyo baan ka shaqaynay ilaa iyo habeen hore shalayna waa jirnay go-aamaan gaarnay oo go-aamada aan gaarnay waxaa kamid a xabadda in la joojiyo in gud in guddi labada dhinac guddi labada dhinac aan qabanay waxaan soo saarnay qodobadan xabadda in la joojiyo in ciidamada la kala qaado iyo ciidaha iyo dhufiisyada wixii laga dhigtayna laga qaado suuqa dabadeedna aan baaq u jeedino nabadeed dadweynaha soomaaliyeed oo oo maaragtay gobolkan ku nool halkaasay noo maraysaa saaka waa isu nimid oo waa jirnay xoogaa adigu turxaan bixin aan loo dhiman berri baan isu imaanaynaa waxaan rajaynaynaa haddii alla idmo inaan ku guuleysan doono nabad aan ka ay noqon doonto insha allah xasan waxaa jirtay in dhawaan shir ballaaran lagu qabtay magaalada garoowe oo kasoo qayb galeen labada madaxweyne ku-xigeen ee galmudug iyo iyo madaxweyne ku-xigeenka puntland waxaa la sameeyey guddi dhowr iyo soddon qof oo waxaa barkabadu kamid yihiin iyo odayaal heshiisyo badan baa la galay waa maxay sababta ay heshiisyadu u fuli waayaan maxaa se guddiyahaasi u shaqayn waayeen iyaga laftigooda maxaana dhibaatada hal iyo jeer soo celceliya
ha guddiyada ma ay shaqayn waayin laakiin gud guddiyada sababaha matalan ay u shaqayn waayeen waxaa kamid a waxaa kamid a matalan markii maragtay dhacdadu soomaalidu waxa wey markay wax dhacaan bay soo orodaa laakiin inta kale war wixii dhibaatadii waa soo noqon kartaaye maxaan ka yeelnaa see wax usii wadnaa see wada jir wax ugu sii wadnaa oo guddiyadan marka guddiyadu waxay markii dhacda dhacday isu yimaadaan iyo marar dhifa waa run guddiyada waa la sameeyey hadda si ugu dambeeyey waxaa la sameeyey sideed iyo toban sideed iyo toban sideed iyo toban galmuduga iyo sideed iyo toban puntlandna la sameeyey waana isu nimid oo mar baana isu nimid marka sidaas maaragtay waa jireen guddiyaashaas
guddiyadii baan dee shaqadoodii qabsanayn baad moodaa ciidamadii isku dhabta aha la sameeyey laftigoodu halkeeda ku dambeeyeen maxay qalasa qalaasaha gobol ka taga waxbay qaban waayeen iyaga
ciidamadii isku dhafka ahaa waa jiraan oo maaragtay boqol baa la sameeyey boqol isku daraa la sameeyey konton iyo kontona ciidankaas maalintii dhaweyd hadda oo daraad oo ugu dambeysay way soo galeen suuqa dagaalkii ka dhacay way soo dhex galeen nin baana kaga dhintay marka waana shaqaynayaan laakiin waa cusub yihiin oo weli dadkii ma ay baran oo lama barin oo
ku soco
laga dhaadhiciyaa la rabaa
waa gartay waxaa jirta dhawaad hadal soo baxay oo odhanaya had iyo jeer gobolka dagaaladu waxay ka bilowdaan ama maxshar la samaynayo ama waddan la samaynayo ama dhuldaaqsimeed haddana bakaareyda sii socota maxaa horumarka waxa ah ee dadku u baahan yahay had iyo jeer gobolka mudug la isugu laya colaad uga dhalata waa maxay sababta
waxay uga dhaataa horta binacooyinka labadii meel wada deganba xun baa lala abuuray iyo xoogaa xun baa lala abuuray marka xun iyo dhulkan iga durug dhulkaan marihid adigu iyo marihid iyo bay ka bilaabataa sidaasaana loogu diriraa dhulka hadda matalan maxsharka markaan sameynayna waddaa ka horeysay wadadii galmudug baa qabsatay waxay yidhaahdeen annaga lama samayn karo war hadda dhulkii mana hibin anaguna annagaas dhulkan degan waa deegaankaygii waan kusoo daraynaa wadada laamiga aan kusoo daraynaa wadadaan intii kaleo dhan waa soo samayna calaa kulli xaal dagaalku taasuu ka dhacay maxsirkana sidoo kale labadaba waxaa weeyaan dhinaca puntland bay ahaayeen galmudug baana qabsatay
waa gartay waxaa jirtay dhawaan dagaal ka dhacay muxuu ahaayey godad meesha la yidhaahdo iyo agaarkeeda agaarkayna hotiisyada soo saarteen dad maxaabiisu aada soo wareejiseen oo aada dhiibaysaan haddii bay idinka dhexayso maxaabiis dhiibis had iyo jeer oo adduunyada bini aadamku haddii ay maxaabiista iswadaagsadaan had iyo jeer waxaa yimaada iswaxtiraan iyo nabadgelyo la ilaaliyo haddana tii ma dhicin cidun baa dee kolley foolka iskale haya jaba waxay sheegtaa buntland in iyadoo laga gardarayoo lagu soo duulo marnaba maxay u garabsan waayeen dadka galmudug inay iyagu markaa sida loola dhaqmayo dadka loola dhaqmayo
wallahi taas su-aashaas iyagaa iskale iyaga inaad weydiiso weeye midaas aniga waxaad weydiin karnaa wixii ay puntland ku gardaran tahay
waa gartay wakti walba puntland waxaa tiraahdaa annagana lagu soo duulay maxaa ka jira arrintaasi waad ku xaqiijinaysaa idinku
waxaan ku xaqiijinaynaa anagu tirsa oo caalamkaas kala joogta mawaan laydinku arag qof gaalkacyo tegay oo meelaha laysku hayo arkay mawaan laydinku arag horta waa su-aal aan idin weydiinayo midda kale waxa weeye meelihii laysku qabtay waa meelo yani la yaqaan oo hadda dhisma ka dhisan yahay oo iyo meesha wadada ku dhamaanaysa oo meel ummadda oo dhan ay ay taqaan weeye marka cidda leh iyo cidda hadda degan yani waa wax macruufa weye wax hadda shaki ku jira ma aha qofkii rabaana wuu soo arki karaa
waa gartay dhinaca amniga markaan u fiirsano waxaad moodaa xoogaa isbedel inuu jiro dadkii hadee jeer dalayn jiray ku dhigan jiray meesha isbedelkaasi maxaad kaga baa isleedahay adigu hadda
ku celi waxaa jira isbedel ka muuqa iminka dadkii lalayn jiray inta al-shabaab meesha yimaadaan dadka ku laaya isbedel baa ka jira hadda isbedelkaasi maxaa keenay waxqabadaa jira intii hore ka badan maadamaa u samayseen masuxo kalaa yimi sidee ku dhashay maxaa isbedelkaas ku muuqdaa
isbedelkaas waxaa weeye hadda amnigu waa amniga sidii hore maaha wuu ka fiican yahay sidii hore
waa gartay dhinac kale markaan u dhigo maxaa mashaariic horumara oo gobolka ka socda oo aada fulisaan gobol ahaan hadda maamulkii adigu madax ka tahay hadda ka socda gobolka
masaariic badan baa gobolkan laga fuliyey degmooyinka kale waa laga fuliyey degmadan caasimada aan hadda ka hadlayo gaalkacyana waa laga fuliyey hadda degmadan example haddaan kugu soo qaado waxaa laga fuliyey jidad baa laga fuliyey dhowr dhowr jid baa laga fuliyey dhismayaal badan oo dawladdu leedahay oo suuqyo iyo xafiisyo dawladda ay ka mid yihiinna waa laga sameeyey wadooyin waa laga waa laga sameeyey oo wadooyin baa loo falay oo dhulkii la degay intii burburka ahayd oo wadooyinkii la xiray waa la furay yacni aada iyo aad haddana masaariic kalena waa la rajeynayaa caasimadda intaa weeye iyo yani aada baa maaragtay looga gaaray xagga mashaariicda ay u fiican yihiin xagga degmooyinka kalena sidoo kale mashaariic baa laga sameeyey waa gartay waxaan daawadaayo arkayay ganacsato tiriidda kadib ganac daawdhisayna waxaad kala socotaan maamul ahaan arrintaas iyada ah
waa waa wa- waa la soconaa oo dadku hindise waa isku dayi karaan oo dhulkooda ama deked ha ahaada ama meel banaan oo guryo laga dhisaayo ha ahaatee dee hindise waa jiraa in ay dhisaan
waa gartay guud ahaan markaad eegto gobolka muduga aduga hadda waa gobolka ugu colaanta badan oo ugu dhibaatada badan dadka reer galmudug iyo ummada soomaaliyeed iyo dadka reer puntland iyo maamulka puntland maxaad jeceshahay caawinaad ugudbiso oo u tila oo ku tilaado kala hadasho oo ku saabsan wax ka qabashada dhibaatada soo noqnoqonaysa ee dhinaca amniga ah
waxaan u gudbinayaa oo aan jeclahay horta waxaan jeclahay kulligood ama galmudug ha ahaadeen ama puntland ha ahaadeen shacabka soomaaliyeed oo gobolka mudug ku nool ama koonfur ha ka yimaadeen in badan oo koonfur ka timid baa degan kulligood waxaan jeclaan lahaa inay nabad ku noolaadaan barwaaqana ku noolaadaan dawlad soomaaliyeed oo midana ay helaan oo hadda matalan dawladda federaalka intay u fadhiisato in dawladda ilaahay dawlad caan weyn uga dhigo baan la jeclaan lahaa waxaan la leeyahay galmudug iyo puntland sidii ka shaqeeyeen colaadda iyo waxyaalaha jira oo dhanna ha xalliyeen waxaana anigu mas-uul ahaan diyaar u ahay in oo nabad laga helo oo dadka soomaaliyeed ay ku wada noolaadaan oo qof walba waxa uu leeyahay loo daayo qof kastana maaragtay inuu inaan wada noolaanana laga shaqeeyo waa gartay ugu dambayntii maamulka galmudug iyo madaxdooda markaad kala hadashaan dhibaatooyinka soo noqnoqonayo had iyo jeer maxay idinku jawaabaan oo waxaan wax ka qaban karinba iyaga laftigooda dabada ka wada yaa mas-uul ka ah ayaa dhibaatooyinka had iyo jeer galmudug ka imaata haddana waxaad kala hadasheen
iyo madaxda galmudug shanbay waa isfahanaa haddaan shirarka isugu nimaadno dhibaatooyin badan oo oo colaad ah oo colaado badan oo aan soo xalinayna waa jiraan broblemyo badan oo colaadu ka mid tahay oo aan soo xalinayna waa jiraan haddana weli waa ku jirnaa shalay baan xataa waa jiraynay maanta waa jirnay oo xoogaa muddo yar baan jirnay weliba meelo khatara oo labada ciidan udhexaysa baanu ku baanu ku jiraynay oo saaka aanu joognay waxa weeye marka waan isfahanaa waana wada shaqeynaa laakiin caqabado badan oo baxayso jira aan maaragtay oo iyadana ku taagan annagana nagu taagan masalan waxaana xagga nabadda iyo maaragtay xagga colaada muqdishaan ilmaha reerna
waa gartay dhinaca kale hadda waa u dhigo madaxweynayaashu had iyo jeer waa ka galmudug iyo iyo ka puntland had iyo jeer waa wada shaqaala waa laysu yimaadaa arrintaasi go-aamo badan baa laga soo saaraa ma fulaan waa maxay sababta ay u fuli waayeen go-aamada iyo heshiisyada ay madaxa sare gaadho ee ku aadan gobolkaasi mudug
madaxda sare horta puntland iyo galmudug waxay ka shaqeeyaan inta badan nabad bay ka shaqeeyaan hadda matalan labada ah oo cabdiweli iyo xaas waxay ka shaqeynayeen nabad bay ka aada iyo aad oo hadda intaan hadda hawshan ku jirno intaa waana la soo hadlayaa nabad ha laga shaqeeyo colaada hala joojiyo bay leeyihiin kuwii ka horreeyey sidoo kale bay ahaayeen waxaan waxaa weeye soomaaliya oo dhan bay colaadan iyo balaayadan haysataa waa wax magaranaysa anaguna raalli kama ahayn intii gobolka joogtaa waa dhibaato iyo maaragtay caqli xumo iyo soomaalida oo aan fikirayn oo aan aan aan lahayn war nin baa wuxuu yidhi ximcadow biyaha asho buu yidhi balli biyo booriya buu yidhi ximcadow biyaha asho marka inay nabadooda ceshadaan oo ku mintidaan nabada yartaaho wixii dan oo ay qaataan oo wixii dibindaabiyeynahaye iyo siyaasadahan dalaayada istarahaya ay iska ilaaliyaan oo wada noolaadaan oo maatadooda iyo waxooda dhowrtaan ma garanayaan
waa gartay aad iyo aad baan ku salaamayaa kaasi waxa weeyaan gudoomiyaha gobolka mudug mudane xasan maxamed khaliil aad iyo aad baan ku salaamayaa soo dhawow